faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedaa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idilhaantiinba meel walboo joogtaan kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka duhur ee raadyaha cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubin ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug garabka cadaado oo urur gargixiso ku tilmaamay galmudugta fadhigeedu yahay magaalada dhuusamareeb guddiga amniga qaranka ee golaha shacabka soomaaliya oo madaxda qaranka ugu baaqay inay ka foorjignaadaan qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhaca magaalada muqdisho soomaaliya oo ka qaybgalaysa shirka qaxootiga afrika khudbadana ka jeedinaysa shirkaasi ciidamada difaaca kenya iyo kuwa sirdoonka oo isku khilaafsan muwaadin u dhashay kenya oo lagu dilay duqayn ka dhacday soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland oo markii ugu horeysay si kulul uga hadashay beelo ka cabanaya soo xulista golaha deegaanka magaalada gaalkacyo qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka duhur ee raadiyaha cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan qodobada aan maqasheen waxay ahaayeen kuwa ugu door karoon warka duhur ee raadiyaha cadaado haatanna isagii oo fidsan xubin ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug garabka cadaado ayaa urur argagixiso waxa uu ku tilmaamay galmudugta fadhigeedu yahay magaalada dhuusamareeb cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya maalin ka hor magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgadood waxaa soo gaaray wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubheshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka ayaa xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb kulan kula qaatay madaxda galmudug garabka dhuusamareeb oo kale ah axmed ducaale geelle xaaf madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macali maxamuud oo isna ka mid ahaa madaxda ahlu sunna kulamadaas oo looga hadlayay isku soo dhowaanshaha galmudug iyo dowladda dhexe iyo sidoo kale qaabka laga yeelayo doorashada madaxtinimo ee galmudug oo hadda muran xoogan ay ka taagan yahay ayaa ugu dambeyn fashil iyo is-afgaran waa ku soo idlaaday balse dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug oo cadaada ku sugan ayaa si kulul ugu hadlay socdaalkii wasiir sabriya ku tegay dhuusamareeb xildhibaan maxamed cabdulaahi cali oo ah xubin ka tirsan baarlamanka galmudug sidoo kalena ah gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamanka ayaa safarka wasiirka ku tilmaamay booqasho uu ku tegay deegaankiisa balse uusan la kulmin madaxda galmudug waxa uu xusay in aysan jirin wax khilaaf oo ka dhexeeya madaxda galmudug sidoo kale xildhibaanku waxa uu argagixiso ku tilmaamay galmudug garab ka dhuusamareeb ku sugan waxa uuna tusaale usoo qaatay weerar uu sheegay inay ku qaadeen shacabka ku dhaqan magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkaani galgaduud wafdiga ee galmudug wuu yimaaday balse ee uma imaanin ee madaxda iyo dowlad goboleedka galmudug ee wuxuu tagay ee magaalo ee oo ka mid ah magaalo- magaalooyinka galmudug ahna ee caasim- ee caasimadda galmudug oo dhuusmareeb ah ee oo hadda aan weli aan gacanta maaragtay dowladda aan ku jirin ee halkaasna maaragtay ay ka aramiyaan ee koox oo ahlu sunno isku magacaawday balse aniga aan u naqaano sufa ee halkaasna maaragtay oo uu horena maaragtay oo ugu biiray mar dhowna ee ninkii ex madaxweynaha ka ahaa galmudug ee axmed ducaali geyle xaaf ee halka ayuu ka nimankaas ayuu la soo- la soo kulmay ee wax hadda wanaag ah oo galmudug khuseeya ama maaragtay ee khuseeya oo halka kaga keenayna ma jiraan Ee, ma filayo kulley taas inay jirto ee madax galmudug iskhilaafsanna kulley ma jirto ee galmudug ee waxaa madaxweyne ka ah ee axmed maxamuud xasan baasto madaxweyne ku-xigeenna waxaa ka ah ee maxamed xasan Max- eh, Max- eh, maxamed carawey ee gudoomiyaha baarlamaankana waa cali gacalcasir Ee, ismana khilaafsano iyagoo maaragtay waa wada wada shaqeynayaan ka dhexeedo haatana waa wada socdaan waa wada shaqeynayaan Ee, nimanka oo maaragtay dhuusamareeb saldhigga ka dhigtay oo argagixisada ahna aniga argagixisaan u naqaanaa sababtoo ah argagixis waa wax walba oo maaragtay ee, ummadda ee, xasiloonideeda iyo degnaanshaheeda diidayo waa argagixis sababtoo ah ee, waxay had deertaan ee, maalmo ka hor weerar ku qaadeen ay kontomeeyo qofood wax ku dhowna ay ku laayeen ee, degmada xiraale Ee, taasna maaragtay dowladda weli maaragtay aysan ka hadlin ee welina maaragtay ay wasiirkeeda arrimaha gudaha ee maaragtay ee muradan sabriye oo daraad maaragtay uu booqanayo si maaragtay dad oo badbaado qabo oo madax ah oo maaragtay meel ka taliyo oo kale ee taasna waxaan leeyahay ee aniga waxaan aaminsanahay ee dowladda falkii ay ka samaysay baydhabo ee ku soo xirtay maaragtay mukhtaar robow iyo nimanka dhuusmaree fadhiyo maaragtay inaysan waxba isdhaamin hadalka xildhibaan maxamed cabdulaahi cali oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa imaanaya xili maalin ka hor dhuusamareeb uu soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye kaas oo kulamo natiijo la-aana la qaato madaxda galmudug garabka ku sugan dhuusamareeb guddiga amniga qaranka golaha shacabka soomaaliya ayaa madaxda qaranka waxa uu ugu baaqay inay ka feeljignaadaan qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhaca magaalada muqdisho cawil ciise indhacadde ayaa magaalada muqdisho warkan inooga soo diray guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa war ka soo saaray cabsida iyo qalqalka xooggan ee ka jira magaalada muqdisho kadib markii ay soo baxday xog ka timi dhinaca sirdoonka reer galbeedka oo ku aadan in magaalada muqdisho ay wajahayso weeraro dheeraad ah oo kaga imaanaya dhinaca al-shabaab xildhibaan daahir amiin jeese oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xogta ay soo saareen reer galbeedku ee ku aadan qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee al-shabaab ay ka fulinayaan magaalada muqdisho ay tahay midda xilligan ay ku howlgalayaan laamaha ammaanka islamarkaana lagu guda jiro sidii looga hortagi lahaa weeraradaasi waxay tahay lama yaqaan horta laama- laamaha amniga kama ay imaadeen waxaa kii aan ka timid ee, een, xalana nimankan ku jiray ka timid Een, sidaana waan akriyay Een, marka ma garan karayo een, muxuu ahay si ay saxra u tahay si ay dhab u tahay in ruuxooda dagaal dagaalka daba qoraalka ugu qoray ee wax hooban ma aha marka si kastaba ha noqotee in mar walba la filin karo qarax ay sameeyaan cadowga shaki ma laha mar walba mar walba inay tahay marka cadowgaas intuuba muxuu ahaay dalka uu naga joogo ee, fikradooda sidaas ay tahay dad soomaaliyeed oo waxaan fulinayay fikradkooda intay sidaas yihiin shacabka soomaaliyeed musanka dhibaata kama tagaayo waa huwaaltaas xildhibaanka oo sii hadlaya ayaa shacabka magaalada muqdisho waxaa ugu baaqay in ay joojiyaan cabsida iyo walwalka badan ee ay qabaan islamarkaana ay ku xirnaadaan oo kaliya shaqada laamaha ammaanka ay ku kalsoonaadaan ciidamada xilligani ka howlgalaya magaalada muqdisho shacabka soomaaliya cabsida ha joojiyaan cabsida ha joojiyaan Ah, runtii xaqeeqada dhabtaa taas waa waxaa weye geeridu waxaa weye maalin unbay kusoo maagaysaa waxa alla isku qorin kuguma dhacayin Eh, laakiin in haddana la taxadiro oo dadaal dheeraad la sameeyo oo informationka la bixiyo haddii eh, xogteeda la haayo lasoo sheego Eh, wadooyinkana waxaa weye wadooyinka ugu daran eh, badanaa qaraxa uu ka dhaco taxadirka ilaahay subxaana watacaala kala saaro wax kaloo hadda aan dhihi kara malaha oo ilaahay soo saarta ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa waxa ay xanimeen inta badan dhaqdhaqaaqa magaalada muqdisho si ay kaga hortagaan weeraradaas qorshaysan ee sirdoonka reer galbeedka ee ka howlgala xarunta xalana ay shaaciyeen in magaalada muqdisho ay ka dhacayaan xog sirdoon ayaa waxa ay qeexday in afar gaari oo qaraxyo ah ay ku jiraan gudaha magaalada muqdisho kuwa ah oo la doonayo in lagu weeraro goobo mucayin ah oo shabaabku ay qorsheeyeen cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho shir looga hadlayo arrimaha amni ee gobolka bari ee puntland ayaa waxa uu haatan ka socda magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland cabdirashiid cali maxamed oo arrimahaas la socday ayaan wax ka weydiinay waad mahadsan tahay jile deeqada kahor magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ahna xarunta ganacsiga puntland waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka bari ee puntland kulanka waxaa kasoo qeybgalaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland kan gobolka bari iyo sidoo kale kan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari mas-uuliyiinta halkaasi ka hadasha waxaa kamid ahaa yuusuf maxamed wacaysdhed oo ah gudoomiyaha gobolka bari cabdisalaan bashir cabdisalaan duqa boosaaso muxiyidiin abshir oo ah isna taliyaha guud ee ciidamada booliska puntland dhammaantood waxay si isku mid ah uga hadleen islamarkaana u qiran ahmiyadda ay leedahay in la sugo amniga guud ee gobolka bari aan dhahda amniga guud ee deegaanada puntland gaar ahaana gobolka bari ee magaaladiisa xarunta oo ah boosaaso sidoo kale jil halkaas waxaa ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka ee ku dhaqan gobolka bari gaar ahaana magaalada boosaaso waxay qireen islamarkaana sheegeen in mar walba diyaaru yihiin islamarkaana maamulka gobolka iyo kan degmadaba ay ku garabsiinayaan suginta amniga guud gobolka iyo sidoo kale deegaanada maamulka puntland sidoo kale shirkan qorshihiisa waxuu ahaa islamarkaana lagu soo dhaweynayay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dano asagoo haatan safar ku jooga deegaano ka tirsan gobolka karkaar ee puntland loo yaqaano halkaas waxaa markaasi madaxweynaha lagu wadaa in isna saacadaha soo aadan ama dhowaan uu gaaro magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland marka kulanka intiisa badan ajandahiisa sidaas ayuu ahaa jila wixii kasoo kordha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta khudbadahoodana iyo muhiimada ay sida gaarka ugu falanqeeyeen wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan saaxiibadena ugu soo gudbi doonaa soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay shirka qaxootiga afrika khudbadana waxa ay ka jeedin doonaan shirkaasi wafdi wasiiro ah ayaa waxa ay gaareen magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda halkaasi oo ay uga qaybgalayaan shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga oo uu soo abaabulay urur goboleedka igaad shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana kasoo qaybgalay agaasimayaal ka socda hay-adaha kala duwan ee arrimaha qaxootiga quseeya soomaaliya waxaa uga qaybgalaya shirkaasi wafdi ka kooban wasiiro waxaana ka mid ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka mudane xamse siciid xamsa iyo wasiir dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya mudane cabdiqaadir axmed kheyr sidoo kale waxaa ka mid ah wafdigan agaasimayaal ka socda wasaaradaha kala duwan ee dowladaha ku bahoobay urur goboleedka igaad khudbado fara badan ayaa la filayaa inay soo jiijaan madaxda kala duwan ee halka isugu yimid waxaana la filayaa in la meel dhigo arrimaha qaxootiga afrika shirkan ayaa la filayaa in maanta oo khamiis ah uu ka furmo magaalada kambaale ee wadanka yuganda waxaana la filayaa in ay ka hadlaan xubnaha soomaaliya ku matalaya shirkaasi wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa markii ugu horeysay waxa ay si kulul uga hadashay beelo ka cabanaya soo xulista golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancado oo isaga uu ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug u waramay wariyaha raadiyo cadaado ee garowga cabdiraxmaan wadani ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha golaha deegaanka puntland qorshaha wasaaradiisa xaluhelidda khilaafyada soo kala dhexgala xildhibaanada golayaasha deegaanka puntland iyo qoondada haweenka wasiire dhabancad ayaa sheegay in howlo badan ay ka qabteen gobolka mudug islamarkaasina mashaariic horumarineed ay dowladda ka fulisay degmada goldogob ee gobolka mudug sidoo kalena degmada gaalkacyo ay u dhiseen golo deegaankaasi oo haweenka magaalada gaalkacyo laga siiyey qoonda wacan sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid wasaaradda arrimaha gudaha beelaha gobolka mudug qaarkood kuwaasi oo sheegay in qaab qalad ah loo maray soo xulista golaha deegaanka ayna waayeen xuquuqdoodii isagoona sheegay wasiire dhabancad in aysan jirin eedeymahaasi islamar ahaantaana qaab wacan ay u mareen soo xulista xildhibaanada golaha deegaanka waxa uu sheegay in xal uhelidda khilaafyada soo noqnoqda ay u madax bannaan yihiin xildhibaanada golayaasha deegaanka puntland islamar ahaantaasina aysan jiri doonin faragelin lagu sameeyo golayaasha ayna xaq u leeyihiin inay iska qabtaan cid walba oo qalqal ku haysa hadalka wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa imaanaya xili shalay mid ka mid a beelaha gobolka mudug ay cabasho ka muujiyeen qaabka loo soo xulay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug marka waxaa jira eh, sida aduguba xustay tirada markii la badiyey awal waxaa dhici jiray odagu inuu soo qoro hal qof ama beeshaas ay hal qof soo gudbiso qofkaasina uu noqdo kan la qaato haddaysan keenin sabab dib loogu celiyo haatan maadaama aanu badinay tiradii oo ay dhacday qabaa'ilka qaarkood inay ka timid afar shan lix ama saddex ugu yaraan markii loo xulay mid oo midkaasna dee waxa lagu xulay ay noqotay cv-giisa ama khibradiisa oo qaarkood hataa ay dhacday in lagu xulay aqoonta uleeyihiin kamid noq- kamid ahaanshaha golaha deegaanka oo horey loo sheegay inay sumcad fiican ku lahaayeen ka- oo ay horena uga mid noqdeen waxaa dhacaysa waana wax iska caadi oo dee bini aadamka ku samaysan in kii waayahay isagu markaas uu yidhaahdo eh, waa lay dulmiyey ama maxaa la yidhahdaa kii la doortay ma ahan kii fiicnaayo anigu ahaan lahaa cadaaladana dad badan baa waxay u haystaa qofku markuu isagu xelo laakiin cadaaladdu waxa weeye in lana ilaaliyo maxaa la yidhahdaa sida qofka lagu soo xulayo uuna noqdo shaqadiisa eh, maxaa la yidhahdaa mid hadhow guta ciidamada difaaca dowladda kenya iyo kuwa sirdoonka qaranka ayaa isku khilaafay muwaadin u dhashay kenya oo lagu dilay duqeyn ka dhacday soomaaliya ciidamada difaaca dalka kenya ayaa ku guuldaraystay inay xaqiijiyaan geerida axmed cali iimaan oo u dhashay dalka kenya kana mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo la rumaysan yahay in lagu dilay duqeyn ka dhacday koonfurta dalka soomaaliya cali ayaa ka hor biidhitaanka al-shabaab waxa uu ahay arday kuliyadda injineerinka ka dhigta jaamacadda jomo kenyatta ee beeraha iyo tiknolojiyadda tifiga r t n ayaa waxa uu talaadadii xaqiijiyey geerida cali isaaq tifigu waxa uu intaasi ku daray in afartan qof oo kale ay ku dhinteen kadib duqeyn jimcihii lasoo dhaafay laga fuliyey gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland inkastoo aan si rasmi ah loo cadayn goobta ay sida gaarka ah duqeyntaasi uga dhacday haddana waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka dhintay axmed cali iimaan oo ka mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab duqeyntan ayaa waxaa fuliyey diyaaradaha dagaalka dalka kenya waxaana uu bartilmaameedku ahaa xubno ka tirsan madaxda dagaalamayaasha al-shabaab sida uu qoray wargeyska the national ee kasoo baxa magaalada nairobi inkastoo ay jiraan warbaahinta badankeed kuwa xaqiijinaya geerida axmed cali iimaan guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow warkii duhur ee idinkaga imaanaya raadiyaha cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis waa naga intaa tan iyo intaan ku kulmi doonno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo